bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaةu والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wfiqna min alأqwali واlأعmaali lma تuxibh وtarضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa suuraة النaxli waana makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo sideed iyo labaatan aayadood waxaa kaloo lagu lagu magacaabaa suuradda suuraة الnicm waayo nicam tiro fara badan oo ilaahay addoommadiisa ku galladaystay ayaa lagu xusi doonaa bismi illaahi araxmaani araxiim ataa amru llahi falaa tastacjiluuh subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun allah waxa uu ihi subxaanah ataa waxa yimid amrullah ilaahay amarkiisii ayaa yimid ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsanina subxaanah ilaahay baa nasahan oo ceeblaawo ah oo xumaan oo dhan ka hufan wa tacaalaa ilaahay waa ka sarreeyey camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan ee cibaadadiisa ay ku lamaanaynayaan alla waxa uu ihi yunazilu ilaahay waa soo dejiyaa almalaa'ikata malaa'igta ayuu alla soo dejiyaa biruuxi ay bilwaxyi waxyiga ayuu ilaahay malaa'igta ku soo dejiyaa waxyigaasoo min amrih ilaahay amarkiisa ah ama min amrihi amarkiisa xaal uu yahay waxyigaasi calaa man mid dushiisa ayaa alla uu ku soo dejinayaa kaasoo yashaau u doono alleh oo min cibaadih addoommadiisa ka mid ah cidda uu doono ee addoommadiisa ka mid ah ayaa korkooda ilaahay ku soo dejinayaa tabaaraka wa tacaala an andiruu ey andiruu waxa uu ku soo dejinayaa malaa'igta rabbi an andiruu ay andiruu udiga oo anta tafsiiriye laga dhigo an andiruu indaarkanina uu yahay tafsiirun liruux oo waxyiga la soo dejinayo madmuunka iyo macnaha uu xambaarsan yahay waa maxay waa kan an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana waayo muhimadda iyo mucda ugu muhiimsanee waxyigu uu xambaarsan yahay dee waa towxiidka marka an andiruu ay andiruu waxaa ilaahay malaa'igta uu ku soo dejinayaa an andiruu ay andiruu udiga dadka taasuu la soo dejinayaa inay dadka u digaan maxaanay ugu digayaan annahu ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku uu yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa ana aniga mooyaane ee fattaquunii aniga oo keliya iga cabsada oo i caabuda anta haddii masteriye laga dhigana waa an andiruu bian andiruu buu ku soo dejinayaa oo biruuxida markaana laga bedelayaa oo yunazilu lmalaa'ika ilaahay malaa'igta ayuu soo dejiyaa oo biruuxi ay bilwaxyi waxyiga ayuu ku soo dejiyaa an andiruu bian andiruu buu ku soo dejiyaa dadka u diga oo maxay ugu diga annahu ana alamra washa'na arrinka iyo xaalkuba inuu yahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa ana aniga mooyaane ee fattaquunii aniga oo keliya iga cabsooda oo i caabuda khalaqa waa abuuray rabbi asamaawaati samooyinka ayuu rabbi abuuray iyo waalarda arlada ayaa alla abuuray bilxaqi xaq ayuu rabbi ku abuuray tacaalaa ilaahay waa ka koreeyey camaa yushrikuuna waxay ugu shariik yeelayaan ay ku lamaanaynayaan ilaahay waa ka koreeyo waa ka sarreeyaa khalaqa waa abuuray huwa rabbi al-insaana dadkii ayaa u abuuray min nudfa candhuuf yar ama dhibic yar oo biyo oo biyihii manida ka mid ah ayuu ka abuuray maaha min kulli lmani yacnii biyaha oo dhan ma aha waa dhibic yar oo ka mida biyaha ilmogaleenka lagu shubayo khalaqa waxa uu abuuray huwa rabbi al-insaana insaankii min nudfa dhibicdaa yar ama candhuuftaa yar ee biyaha ah ayuu ka abuuray fa idaa huwa waaba isagoo insaankii markiiba khasiimun mid dood badan ah kaa dooda badan oo mubiinun ay bayinu lkhusuuma doodiisu ay caddahay waaba isagoo murmaya oo doodaya kii shalay uun biyaha ahaa min maa'i mahiin biyo yaroo xaqiran marka mubiinunta abaano oo laazima markaad ka dhigto waa bayinu lkhusuuma midoodiisu ay caddahay haddii aad ka dhigto abaanadii mutacadiga ahaydna mubiinun ay khusuumatahu midoodiisa caddaysanaya weeyi alla waxau ihi walancaama waa baabu lishtiqaal oo ficilkaa dambe ficil u fasiraayo ayaa nasbinaya mafcuulkani oo wa khalaqa waa abuuray huwa rabbi alancaama nimcooleydiina waa abuuray waa adhig iyo lo-diiyo geeli ayaa nimcooleyda laydhaah khalaqa waa abuuray rabbi haa nimcooleyda waa abuuray lakum waxaa idinka idinku sugan aadamihiiow fiihaa nimcooleyda waxaa idinku sugan dif'un dugsoon baa idinku sugan oo waxa dugsataan ayaa ka samaysana saansuufkeedii iyo dhogorteediiba wax la xidho iyo wax la huwadaba wa manaaficu iyo waxtar yacni manaafic kalaa idinku sugan oo siyaabo kalena waa ugu intifaacaysaan xoolihii oo cadkoodii iyo caanahoodii iyo gaadiidsigoodii iyo fuulidoodii intaba waa ku intifaacaysaan wa minhaa ay min alancaami xoolaha xaggoodii ayaa ta'kuluuna aada wax ka cunaysaan oo xoolihii wax ka midana waa cunaysaan oo dee waa idin xalaal walakum waxaa idinku sugan fiihaa nimcooleyda dhexdeedii waa xoolihiie jamaalun qurux baa idinku sugan xiina turiixuuna markaad caraabinaysaan iyo wa xiina tasraxuuna markaad foofinaysaanba waxaa idinku sugan xoolihii qurux markaad galabtii soo caraabinaysaan iyadoo dharagsan iyo markaad aroortii foofinaysaan iyadoo qatan oo aad doonaysaan dee inaad soo daajisaanba wa taxmilu waxay qaadaysaa nimcooleydaasi ahqaalakum culaysyadiinnii bay qaadaysaa waa alaabihiinnii aad markaad socotada iyo safarka tihiin alaabtiinnii bay qaadaysaa nimcooleydaasi waa geeliye ilaa baladin dhul ayay u qaadaysaa dhulkaasoo lam takuunu aydan ahaateen baaligiihi kuwa gaadhi lahaa dhulka ilaa bishiqi lanfus nafaha dhibaatadooda mooye waxa geelii alaabtiinnii idinku qaadayaa dhul idinka dheeroo fog oo aydan gaadhiba karteen dhibaato iyo rafaad mooye iyo silacsi kale aydan ku gaadheen alla waxau idhi inna rabbakum rabbigiin la ra'uufun waa mid tudhis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariis badan waalkhayla waalbigaala waalxamiira ay wakhalaqa rabbi waa idin abuuray alkhayla fardihiina alla waa idin abuuray iyo walbigaala baqlihiina waa idin abuuray iyo walxamiira dameerihii litarkabuuhaa si aa u fuushaan buu idinku abuuray iyo waziinatan waliajli ziina iyo qurux ayuu alla idinku abuuray wayakhluqu ilaahay waxa uu abuurayaa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeynna alla waa idin abuurayaa wa cala allaahi qasdu sabiili wa minha jaa-ir wa cala allaahi alla korkiisa ayuu ahaaday qasdu sabiili ay tabyiinu qasdi sabiili waddada dhexdhexaadka ee macnaha toosan caddaynteedu alla ayay saaraatay oo ilaahay baa dadka u caddaynaya xaqa iyo baatilkana u kala bayaaminaya biirsaali rusuli wa insaali lkutub rususha uu soo dirayo iyo kutubta uu ku soo dejinayo ayuu labada dariiqu kala caddaynayaa wa minhaa subusha iyo waddooyinka waxaa ka mid ah jaa'irun dee mid leexsan oo baatil ah ayaa ka mid ah laakiin xaqa iyo baatilka kala caddayntiisu alla korkiisay saaraato ilaahay baa kala caddaynaya walow shaaa hadduu alla dooni lahaa ay hidaayatakum u soo qadar tacalluqeeda yacni hidaayadiinna alla hadduu dooni lahaa la hadaakum waa idin hanoonin lahaa ajmaciina xaal atiin dhammaantiin hadduu alla hanoonkiina dooni lahaa waa idin wada hanoonin lahaa laakiin rabbi sidaa ma doonin yacni inaad wada hanoontaan sharcan buu u doono wuu idin amray laakiin kownan uma dooninoo dee ma qadarin oo qadarku kuma dareerin fa minkum kaafirun wa minkum mu'min huwa rabbi aladii allaha weeye anzale ka soo dejiya min asamaa xagga sare oo daruuraha a maa anbiya idinka soo dejiyey lakum waxaa idin sugnaaday minhu ay min almaa biyaha xaggooda waxaa idinka sugnaaday sharaabun mid aad cabtaan wa minhu ay min almaa waxaa kaloo biyaha xaggooda idinka sugnaaday shajarun dhir iyo geedu biyaha ku baxaya dhirtaasoo fiihi geedahaasi tusiimuuna ad waxa weeyaan xoolihiinii daajinaysaan oo shajar waa jamc jamcu shajaratin waayo shajaratun dee waa geedka keliya shajarna waa dhirtii faraha badnayd iyo geedihii tirada badnaa ee dhulka ka soo baxayey waa asmaada jamacooda iyo mufradkooda lagu kala saaro bitaa yumbitu wuu soo bixinayaa huwa rabbi lakum idinka waa idin soo bixinayaa bihi ay bilmaa biyaha ayuu idinku soo bixinayaa azarca beerihii iyo wixii aad beeranayseen ee garowgii iyo gellaydii iyo heedii iyo waxyaabihii dadku ay quudanayeen ee zaraca ahaa ay beeranayeen biyuhuu rabbi ugu soo bixinayaa wazaytuuna zaytuunkiina ilaahay waa idinku soo bixinayaa biyaha markaa zaytuunku kanaynu inaku isticmaalle ee sharaabkana laga qoosho sidiisa loo cuno kaa waxaa la yidhaha aljawaafa jawaafa la ydhaha laakiin kan loo jeedaa waa kii saliid saytuunta laga miirayey ee shajaradii mubaarakada ahayd ee cilaajkiiyo dawadana ahayd zaytuunku kaa weeyi waa kii saliidda laga miirayey ee kan sharaab ahaan aynuu cabno inakoo aynu naqaano looma jeedo wazaytuuna zaytuunkiina ilaahay waa idinku soo bixinayaa biyahaas iyo wanakhiila geedihii timirta ahana waa idinku soo bixinayaa iyo walacnaaba cinabyadii wa min kulli hamaraat ay wa shay-an min kulli hamaraat wax ka mida midhihii dhammaantoodna wax ka mid ah ayaa alla idinku soo saarayaa nooc walba wax ka mid ah ina fii dalik ay dalika alinzaali waalimbaat soo dejintaa biyaha iyo bixinta baadka iyo nabaataadka lagu soo bixinayo waxa idinku sugan la-aaya calaamad iyo astaan baa idinku sugan ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa calaamad iyo astaan u ah liqowmin qolo ayaanay calaamadaa lagu cibro qaadanayaa ugu sugan tahay qoladaas oo yatafakkaruuna ka fakeraya wax oo fahmaya wasakhara wuu leyliyey rabbi lakum idinka waxa uu idiin leyliyey alleyla habeenka iyo wاnahaara maalinta iyo wshamsa cadeeda iyo wاlqamara dayaxa wاnujuumu xidiguhuna ha ku cadfina ka gooso waa jumle istinaafiye aho waa mubtadiya khabar bay isku yihiin wاnujuum iyo musakharaat inta kale waa isku cadfan tahay wاnujuumu xidigihiina musakharaatu weeyi kuwo la leyliyey oo la sakhiray biamrihi ay biamri اllaah ilaahay ogolaanshiisa iyo amarkiisa ayaa lagu leyliyey ina fii dalik ay ina fii dalika taskhiir sakhiriddaa laydiin sakhiray makhluuqaadkaasi waxa idinku sugan la aayaatin calaamado iyo astaamo waaweyn baa ku sugan oo calaamad u ah ilaahay jiritaankiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa yayse ugu sugan tahay liqowmin qolo ayay ugu sugan tahay kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya oo caqli leh ayay ugu sugan tahay dadkoo dhan waa aayad loo soo rogay oo waa calaamad caama laakiin waxaa loo qaydaa kuwanee gaar loogu xusaa dee iyagaa ku intifaacayo wax ku qaadanaya alla waxau ihi wamaa daraa lakum fi lard wasakharada ku xidh wamaa shayna alla waa idin sakhiray kaasoo daraa uu abuuray alleh lakum idinka u idin abuuray oo fil ardi arlada uu idinku abuuray mukhtalifan xaal uu yahay miduu kala duwan yahay alwaanu midabadiisu ay kala duwan yihiin iyo noocyadiisu oo hadday xayawaanaadkii iyo xoolaha dhaqanayseen tahay hadday nabaataadkii iyo wixii dhulka ka soo baxaya ay tahay hadday waxyaabihii makhluuqaadkii kale dhulka ku noolaa ay yihiinba waxyaabo kala duwan ayaa ilaahay dhulka dhexdiisa idinku abuuro idin sakhiray ina fii dalik arrinkaa waxaa idinku sugan abuurka iyo makhluuqaadka kala duwan ee alla idiin sakhiray waxaa idinku sugan la-aaya calaamad baa ku sugan ilaahay waxa weeyaan lagu aqoonsado liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay kuwaasoo yadakaruuna waan toobayo wax qaadanaya haadihi alaayaat waxaa ku sugan ihbaatu wuquuci alqiyaamati wa majii'i asaaca bilafdi almaadi waxaa aayaadkan lagu sugay qiyaamada dhiciddeeda iyo saacaddu in waxa weeyaan ay dhacayso ayaa lagu sugoo lagu caddeeyey weliba waxaa la cabiroo lagu tilmaamay lafdi maadi ah kaanamaa inay dhacdayba oo alla wuxuu yidhi ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh markii kuwii gaalada ahaa degdegsi ay dayn waayeen goormay dhacaysaa ayaa alla waxau yidhi ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh amarkii ilaahay waaba yimide waxba ha degdegsanina waxay culimmadu yidhaahdeen sida jalaaluddiin asuyuudiba jalaaleynka uu ku tilmaamayo waxa uu yidhi wa ataa bisiiqati almaadi litaxaquqi wuquucih waxaa ficil maadi looga cabiray sidii wuxuu dhacay oo kale waaye dhiciddiisaa la hubaa oon shaki lahayn oo sida ficilka maadi shalay wixii dhacay aanu dhalanteedu ahayne wax dhaba uu yahay ayaa qiyaamadan dhiciddeeduna ay dhab u tahay kaannamaa inay dhacdayba sida shalay loo hubo ama ficilka maadi inta badanna umuurta qiyaamaha iyo saacadda way ku soo aroortaa iyadoo ficil maadi lagu tilmaamayo sidii waxay dhacday oo kale marka waa dhiciddeeda la hubee xaqiiqada ah darteed ayaa maadi looga cabirayaa inay saacadda qiyaamo dhowdahayna nebigu sala allahu calayhi wasalam isagaaba inoo tilmaamay oo rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslim min xadiidi jaabir bucitu ana wasaacatu ka haatayn wayuqrinu bayna usbucayh alsabaabata waalwustaa rasuulku fartaa murdisada aynu ahnaa ama tawxiidka aynu ku ishaaree sabaabada iyo fardhexada intay isku jiraanna waa garanaysaa labadaa farood ayaa intuu sidaa u xidhiidhiyo u odhan jiray waxaa lay soo saaray anig iyo saacadda qiyaama annakoo sida labadaa farood isku yihiin isku ah macnaha isku dhow oon kala dheerayn riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu rasuulku yidhi in kaadad la tasbiqunii waxaabay ku sigatay inay iga soo hormarto saacaddu anaase ka soo horreeyey markaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dee wuxuu ahaa nebiyu aakhiri zamaan zamankan adduunyada cumrigeedu inta ay jirayso wakhtigii ugu dembeeyey aakhiru zamaanka nebigii lasoo diray weeyi marka nebigu marka uu xilligiisii hadalkaa leeyahay maantana intee ka hadhay waa qiyaasi karaa qofka caqliga leh marka waxaa halkaa laga qaadanayaa uun dee saacaddii qiyaama inay dhowdahay oo aanay dheerayn qofka caqligalena waajib ay ku tahay dee inuu u diyaargaroobo oonu adduunyadani ku dagmin mararka qaarkood waxaa laga cabiraa qiyaamaduwa berri inay dhacayso sida shalay looga cabiray xaqiiqadeeda ayaa berri toolana looga cabiraa dhowaanshahay dhowdahay darteed waayo waxaa la yidhi kullu aatin qariib wax kastoo imanaya waa dhow yihi ina hadan linaadirihi qariib berri toolana qofka sugaaya waa u dhowdahe kama dheera marka allah wuxuu yidhi waltandur nafsun maa qadamad lighadin nafi ha ka fiirsato ha ka fakerto berri waxay u hormarsatay berri waa qiyaamadii marka qiyaamadii waxaba laga soo qaaday berri marka waxa marna looga soo qaadaya wax berri dhacaya marna looga soo qaadaya wax shalayba dhacay oo ina dhaafayba waxa weeyaan siday u dhowdahay ee dhab ay u tahay darteed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay in ilaahay ka nasahayo uu ka sarreeyo wax alla waxay ugu shariig yeelayaan subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun dabeed allah wuxuu tilmaamay waxyigiisa uu ku soo dejinayo cidda uu doono isagu u doorto yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadih an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun alla waxa uu yidhi ilaahay waxa uu soo dejinayaa malaa'igtii waxaanu ku soo dejinayaa waxyi oo amar ilaahay ah waxaana markaa uu ku soo dejinayaa waxyiga malaa'igtu ay soo qaadayaan ee ay la soo degayaan cidda uu doono addoommadiisa ka mid ah oo rusulada yani rasuullada rabbi uu doorto ayaa waxyigaa dee loo keenayaa waayo alla waxau yihi allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ilaahay waxa uu ka doortaa malaa'igta iyo dadkaba rusul oo malaa'igta rusul buu ka doortaa oo dee malaa'igta kuwa waxyiga loo dhiibayo kuwa roobka loo dirayo kuwa arwaaxda aadamaha loo dirayo cid walba malaa'igta dee qolo walba waxbaa loo igmadiyo acmaal mucayan ah wahaakada rususha basharigaana ilaahay waxa uu u doortaa u igmaday dee waxyiga uu dadka ay soo gaadhsiinayaan oo malaa'igta loogu soo dhiibaya allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahay baa u aqoon iyo cilmi badan halka uu risaaladiisa yeelayo cidda waxa weeyaan mutaysatee xaqa u leh risaalada iyo cidda aan u lahayn ilaahay isagaa kala garanaya yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim ilaahay raxmaddiisa ciduu doono isagaa u gaar yeela waxa uu ambiyadaas u soo dirayey rabbi malaa'igtana wuu ugu soo dhiibayey waa towxiidka waayo ambiyadu siday u dhammaayeen dacwadoodu waxay ka midaysnayd addacwatu ilaa towxiid illaah inay dadka ugu baaqaan ilaahay towxiidkiisa iyo waxdaaniyadiisa furuucda hoose iyo sharaa'icda camaligaee lagu camal falayo ummaduhu ha ku kala duwanaadaan laakiin kulligood waxay ka midaysnaayeen cibaadat llaahi waxda an andiruu anahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun allah waxa uu aayad kale ku lahaa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun adiga hortaa nebi allow rasuul maanaan dirin ilaa haddaanu dirase waxaanu u waxyoonanay in mid xaq lagu caabuda aanu jirin aniga mooyaane aniga keligay iyo caabuda ayaa nebi walba aanu u waxyoonanay oo aanu ku diraynay walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaguut allah waxau ihi ummad walba rasuul ayaanu ka soo dhex saaray maxaa rasuulka aanu ku soo saarro o u diray an icbudu llaha wajtanibu taaguut ilaahay keligii caabuda taaquudkana ka dheeraada waa macnaa laa ilaaha ila allah waa ilaahay in cibaadada loo badhax tiroon cid kale lala wadaajin marka towxiidkaasi waa ka jamiicu alambiyaai waalmursaliin ay ka sinaayeen ee aanay ku kala soocnayn dabeed alla wuxuu tilmaamay oo uu inoo tiriyey nicamta tirada badan ee uu addoommadiisa ku galladaystay waxa uu ka bilaabay nicmat lkhalq hadday abuurista cirarka tahay hadday dhulalka tahay hadday makhluuqaadka cirka iyo dhulka dhexdoodii iyo arlada ku nool ay tahay yacnii abuuristii ilaahay cir iyo dhul iyo inta udhaxaysaba makhluuqaadka uu abuuray ayuu inagu galladaysanaya oo rabbi uu tilmaamaya waxa uu ilaahay taa ugu soo halqabsanayaana si uu inoogu caddeeyo ka cibaadada iyo cabsida mutaysta inuu alle yahay ilaaha ku abuuray laakiin mid aan waxbaba abuurin inaanu mudnayn dee in la caabudo loogu shariig yeelo rabbi subxaanahu wa tacaala allah waxa u ihi khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi tacaala camaa yushrikuun ilaahay cirarka iyo dhulalka ayuu abuuray oo xaq buu ku abuuray ilaahay waa ka sarreeyaa waxay ugu shariig yeelayaan wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin maa khalaqnaahumaa ilaa bilxaqi walaakina akarahum laa yaclamuun allah waxa uu ihi cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa umaanan abuurin annagoo ku ciyaarana ciyaar iyo dheeldheel maa khalaqnaahumaa ilaa bilxaq xaq mooye wax kale kumaanan abuurin bilxaqi qaamat isamaawaat waalard cirkiiyo dhulkuba waxay ku istaageen xaq maxdi ah baatil shaqo kuma leh ha yeeshee dadka bedidoodu garan maayaan oo cilmi baanay u lahayn oo inta badan baatilka iyo bidcadu dadka waxay uga timaadaa min cadami alcilmi garasha la'aan sidaa darteed bay qur-aanka ugu badan tahay walaakina akarahum laa yaclamuun hadday garanayaan waxa may galeen ee waa ka dhowrsan lahaayeen ilaahay markuu samaawaadka iyo arlada abuuristoodii uu xaqa ku abuuray tilmaamay ayaa haddana waxa uu ku xijisiiyey abuuristii insaanka oo alla waxau ihi khalaqa alinsaana min nudfatin faidaa huwa khasiimun mubiin ilaahay insaankii wuxuu ka abuuray biyaha yaree waxa weeyaan daciifka ah ee marada halkay kaaga baanaad iska maydhayso ee mahiinka ah een qiimaha lahayn dhibicdaa yaree biyaha ah ayaa insaanka aad arkaysae ordaya laga khalqay fa idaa huwa khasiimun mubiin haddana markiiba waaba isagoo murmaya oo doodaya oo weliba doodiisa caddaysanaya dooddaa uu caddaysanayo suuratu yaasiin aakhirkeeda alla waa ka ku caddeeyey maxay tahay dooddaas awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nudfa faidaa huwa khasiimun mubiin miyaanu insaanku aragoonu ogeyn inaanu biyaha yaree daciifka ee la liidaya ee aan qiimaha lahayn inaanu ka abuuray miyaanu ogeyn waaba isagoo doodayoo weliba doodiisii caddaysanaya oo murmaya waa maxay doodu wadaraba lanaa maala wanasiya khalqah qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim annakaabuu noo maahmaahuu tusaale noo soo qaatay waxa weeye tusaaluu noo soo qaatay oo abuurkiisii iyo asalkiisii horeba waa iloobay markaasuu yidhi la faham baaliyoobay yaa soo noolayn kara waa insaankii edabta daraa qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala maratin wa huwa bikulli khalqin caliim waxaa la yidhi waxaad ku tidhaa nebi allow waxa soo noolaynaya allaha markii horeba isagu unka ee abuuray isagoon wax jira ahayn oo cadam ah kii jirsiiyey ayaa iminkana dib u soo celinaya abuur kastana isagaa u cilmiyo ogaal iyo aragti badan wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciidu wa huwa ahwanu calayh walahu lmathalu laclaa ilaahay abuurista isagaa bilaabay isagaana soo celinaya soo celintuna waa u fududahay waxa weeyaan ilaahay bilaabidda iyo soo celintu waa isugu midoo uma kala fududa laakiin innaka dee garaadkeenna bani aadamkee gaaban ayaa waxaa laynagu tusaalaynayaa waxaynu fahmi karro oo qofka caqligiisa wuxuu ku fahmi karaa shayga in yacni laga bilaabo min alcadam iyadoo wax horeo laga tixraaca aan u jirin in la bilaabo iyo shay markii horeba hore u jiray oo intuu yaro baaliyoobay ama baaba-ay in dib loo cusboonaysiiyo caqliga aadamuhu wuxuu garan karaa dee cusboonaysiintu inay ka fudud tahay bilaabidda markaa tay aadamuhu wax ku garanayeen baa wax loogu sheego waxaa la yidhi ilaahay markii horeba abuurkiina isagaa bilaabay miyaa ka murmaysaan sow ma qiranaysaan inuu idin abuuray haddaba allihii markii horeba bilaabay isagaana soo celinaya waanay u sahlantah ilaahay tabaaraka wa tacaala markii uu abuurkii insaankana inoo tilmaamay isagoo nicmada intaa leeg inagu galladaysanaya tilmaamayana ilaaha ku abuuray isagu inuu mutaysta cibaadadaada ayaa waxa uu ku xijisiiyey nimcooleydii iyo xoolihii alla inoo khalqay oo iyaduna ka mid ah nicamtiisa tirada badan in la soo koobi karayn o alla waxa uhi walancaama khalaqahaa lakum fiiha difun wamanaaficu wa minha taakuluun waxaa kaloo alla idiin abuuray nimcooleydii geel iyo adhigii iyo lo-dii aad dhaqanayseen ayaa rabbi idiin abuuray waxaa la tilmaamay manaaficda iyo waxtarada aynu ka faa'iidayna wax ka mid ah lakum fiiha dif'un oo dharkan la xidhanaayo ee dhaxanta laga xidhanayo waxyaabaha la huwanayo dee dhogortooda iyo suufkooda xoolaha ayaa laga sameeyaa wax fara badan markaa lakum fiiha dif'un dugsoon baa idinku sugan oo waxaad dhaxanta ka dugsanayseen xoolaha dhogortooda iyo suufkoodaa laydinka sameeyaa wa manaafic manaafic iyo waxtar kalena waa idinku sugan yahay oo dee caanahoodii iyo hilibkoodii iyo cadkoodii baa cunaysaan waad raranaysaan waad fuulaysaan waxa weeyaan siyaabo kalaa u manaafacaadanaysaan wa minha ta'kuluun waanad cunaysaan waxna waa ka cunaysaan ilaahay waxau ihi walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun qurux baa idinku sugan xoolihii qurux aad ku faanaysaan oo ku xaragoonaysaan gaar ahaan labada xilli ee markaad waxa weeyaan soo caraabinaysaan iyo marka aad foofinaysaan sulaymaan aljamal futuuxaat ilaahiyaha wuxuu ku odhanayaa waqudima aliraaxatu cala tasriixi maca annahu khilaafu lwaaqic soo caraabidii caraabintii lasoo caraabinayo xoolaha laga hormariyey foofintii iyadoo xaqa waaqica dee wixii waaqicee dhacayay khilaafsan sida arrintu tahay way kala hormarsan tahay oo dee foofkaa horreeyey caraabuhuna waa dembeeyey marka waa khilaafulwaaqic in caraabihii dambeeye lasoo hormariyo waa sidii waaqic ahayd way khilaafsan tahay ee dhacaysay marka wuxuu yidhi waxa lasoo hormariyey caraabihii ayaa foofidii laga soo hormariyey iyadoo taasi waaqici ay khilaafsan tahay laakiin xikmadda ku jirtaa waa maxay lianna aljamaala fi liraaxati wahuwa arujuucu ilaa buyuutiha akharu minhu fii waqti tasriix waayo wuxuu yidhi quruxda iyo qiimaha xoolaha ka muuqanaya galabtii marka lasoo caraabinayay xeradooda ku caraabayaan quruxda ku jirtaa ka fara badan ta laga dareemayo wakhtiga hore la foofinayo oo waxau yidhi markaa ay soo caraabayaan iyagoo soo dhargay oo bogoodiiyo beerkoodii uu dharagsan yahay oo candhadoodii caanuhu ay buuxiyeen oo quruxda aad yaabto ayaa galabtii ay xeradoodii ku soo caraabayaan laakiin aroortii marka la foofinayo dee waa la maalay candhadii way isku dhacday bogiyo beerkii wuu isku dhegay yacni way gaajaysan yihiin marka mar walba ha qurux badnaadaan laakiin marka iyagoo gaajaysan lasii foofinayo waxay ka qurux badan yihiin iyagoo dhargay marka lasoo caraabinayo markaa siday ku qurxoonaayeen ayaa lasoo hormariyey oo caraabaha ah xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun dabeed alla wuxuu tilmaamay wataxmilu ahqaalakum ilaa baladin lam takunuu baaligiihi ila bishaqi lanfus waxay alaabtiinna iyo culaysyadiinnana u qaadayaan dhul aydaan gaadhi karteen ilaa rafaad iyo dhib mooyaane oo geelii baa loo jeedaa iyo awrtii la raranayey waxa weeyaan dee awrta ama geelu waxaaba la yidhaha safiinatu saxraa waa doontii waxa weeyaan dee bannaanka iyo dhulkaa saxraha ah ee la marayo berriga iyo baadiyaha dee gaadiidka la wato ee doonta safiinatu saxraa loo yaqaanaa waa geela marka waxaa uu tilmaamay rabbi geelaasi inuu alaabtiinnii iyo culaysyadiinnii u qaadayo meel aydaan gaadheenba dhibaato mooye si kale aydaan ku gaadheen marka waa manaaficda ku jirta geela ayay ka mid tahay inna rabbakum la ra'uufu raxiim raxmadiis iyo ra'fadiisana waxaa ka mid ah xoolaha nimcoolaydaa uu idiin leeliyo o idiin sakhiray oo awrkaad aragtay ayaa inan toban jirihi waxa weeyaan intuu faruur xidhuu hogaankiiyo keenada ku xidho uu marna fadhiisinaya marna kicinaya marna uu hogaaminaya u kaxaynaya waa taskhiiru min allah toban ninna umay jilib dhigi kareen hadduu ku durduriyo laakiin ilaahay baa u leeliyey dabeed alla wuxuu tilmaamay waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziinatan wayakhluqu maa laa taclamuun waxa weeyaan xoolihii kale ee ilaahay inoo sakhiro fardihii iyo baqaladii iyo waxa weeyaan dameerihii inuu ilaahay u abuuray si iyagana loo fuulo iyo qurux darteed oo ziinadu waxay kusii muuqaal badan tahay dee fardaha waa qurux iyo ziino waxa weeyaan dadka dee ninba ninkuu ka farda badan yahay uu uga faan badnaa berigii hore oo gaadiidka ugu muhiimsan ee la dhaqdo dee fardaha ugu sarreeyey marka yacni kuwaas fardahaas iyo dameeraha iyo baqlahaana ilaahay waa idiin abuuray si a u fuushaan iyo qurux darteed halkaa waxau jalaaluddiin asuyuuti waxa uu ka odhanaya jalaaleynka waatacliilu bihima litacriifi اnicami laa yunaafi khalqaha ligayri dalik kalakli fi lkhayli athaabiti bixadiidi saxiixayn wuxuu yidhi cilaynta lagu sababeeye abuurkan fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha abuurkooda sababaynta lagu sababeeyey markii nicmada la qeexayey in loo abuuray dee yacni fuulidda iyo quruxdu ma diidayso manaafic kale in loo abuuray sida cunista fardaha oo kale ee xadiidka saxiixeynka ku sugan macnaha wuxuu tilmaamayaa litarkabuuha waziinatan labadan cillo kuma koobna e manaafic kalea laga heli karaa oo ay ku bannaan yihiin sida waxa weeyaan fardaha oo kale oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu jaabir nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama yowma khaybara can luxuumi alxumri alahliya waadina fii luxuumi alkhayl nebigu sala allahu calayhi wasalam maalintii khaybar waxa uu reebo uu nahyuu diiday waxa weeyaan dameerihii ahliga ahaa ee dadku ay dhaqanayeen hilibkooda waa diido waa xarimay nebigu sala allahu calayh wasalam waxaan u fasaxay hilibkii fardaha ayuu fasaxay marka sheekhu waxa uu tilmaamayaa dee in waxyaabaha manaaficdii ay ka mid tahay cuntadii la cunayay farduhu inay wax jaa-isoo bannaan ay tahay waxaa laga qaadanayaa can luxuumi alxumri alahliya waxay culimmadu ka qaataan dee dameerihii dadla joogta ahaa alxumru alahliya ama alxumru alinsiya waa la xarimo dee kuwa aynu dhaqanee la rartay ee dadku ay dhaqdaan dee waa xaaraan hilibkoodu laakiin meesha waxaa ka baxaya kuwa la ydhaa alxumru alwaxshiya dameer dibadeedka ama dameer farowga kay dadku u yaqaanaan waxa weeyaan waa xalaalo sida ugaadha kale loo ugaadhsado ayaa iyagana loo ugaadhsan karaa marka waxaa la xarimay waa alxumru alahliya ee maaha alxumru alwaxshiya wa cala allaahi qasdu sabiili wa minha jaa-ir waxaa ka horeeya wayakhluqu maa laa taclamuuna qur-aanku waa shay mucjiz oo cajab badan oo fii kulli zamaanin wa makaan wakhti kasta iyo goob kasta saalix u ah axkaamta shareecada ee uu ka warramay qur-aanku ilaahay waxa uu yidhi markii uu tilmaamay dee wakhtigaa waxay gaadiidsanayeenee ugu badnaa ee fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha ayaa waxa uu yihi wayakhluqu maa laa taclamuuna waxaan u abuuri doonaa waxaydaan ogeyn lama carabaabin oo haddii la odhan lahaa diyaarado iyo waxa weeyaan maraakiib iyo gujisyo dee dadkii wakhtigaa joogay may fahmi kareen waayo wax jiro oo waaqica ma aha laakiin waxaa la cabiray qaacido caamahoo wax walba uu soo gudagelayo oo waxaa la yidhi wayakhluqu maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn maantana ilaahay waa abuuraya dee maalintaa may jirin laakiin maanta wax cirka lagu maro iyo wax dhulka lagu maro iyo wax badda lagu maro intaba ilaahay wuu abuuray wayakhluqu maa laa taclamuuna waa qaacida caama inaku inaka dabadeen waxaa laga yaabaa waxaynaan maanta ogeyn dibna inuu ilaahay ka abuuro marka yacni wayakhluqu maa laa taclamuuna waa qaacido caamo horaysiya dambaysaba wax alla wixii alla u abuuree dib ka yimaada ayaa soo hoosgelaya wayakhluqu maa laa taclamuunadaas waana dee waxyaabaha ilaahay addoommadiisa uu ku ilhaaminayo uu barayo callama alinsaana maa lam yaclam maantaba cir iyo dhul iyo badba waxaa lala marayo dee hore uma jirin maanta wuu jiraa berrina waxaa wax ka daran inuu yimaado dee waa suuragal wayakhluqu maa laa taclamuuna unbuu soo gelaya allah waxa u ihi wacala allaahi qasdu sabiili wa minha jaa-irun walow shaaa lahadaakum ajmaciin aayaadkan saynu hore usoo tilmaanay waxay u badan yihiin macaanidoodu min madaahiri qudrat اllahi اdaalati calى waxdaaniyatihi fi اlbachi wاlkhalqi wacadiimi nicam illahi calى cabiidih yacni madaahirtiiyo muuqaalada waaweyn ee tusinaya ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa xagga soo saaridda iyo abuurista iyo nicmooyinka tirada badan ee alla uu tirinaayo ayay aayaadkani ka warramayaan waxyaabahaasoo dhanna waxaa loo deliishanayaa uun dee ilaaha weyn ee waaxidkaa ee jira inuu yahay ka mutaysta cibaadadiinna wa cala allaahi qasdu sabiili wa minha jaa-irun walow shaaa lahadaakum ajmaciin halka alla wuxuu ku caddeeyey dariiqa caddayntiisa dariiqa xaqa ah in la bayaamiyo dadka loo caddeeyo allay saaranta wa jalaaluddiin asuyuudi waxa uu odhanayaa halkaa ey bayaanu ariiqi almustaqiim wadada toosan caddaynteedu allay saaranta ilaahay baa ballan qaaday wa hadaynaahu najdayn labada dariiq waa u kala caddaynay inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuura qofkii markaa ama ha gaaloobo isagoo caddaan ku sugan oo og ama waxa weeyaan ha islaamo ha hogaansameeye waxa weeyaan dariiqii ama labadii dariiq waa loo kala caddeeyey jamalku waxa uu ku darayaa wa cala llaahi qasdu sabiilida ay tafadulan waayo ilaahay cid wax ku waajibin kartaa ma jirto marka calaada yacni ilaahay naftiisa isagaa saaroo ku laazimiye cid kaleo ku laasimisay ma jirto marka wuxuu odhanayaa tafadulan ilaahay baa dee addoommadiisa ku galladaysanaya oo ku tafadulaya oo ugu nicmaynaya inuu labada waddo u kala caddeeyo ee waajib cid kala saartay ma aha ilaahay naftiisa isagaa wuxuu doonana ku waajibiye kataba rabbukum calaa nafsihi araxma wuxuu doonana ka xarima innii xaramtu dulma calaa nafsii laakiin cid kale waxna kuma waajibiso waxna kama xarinto wa minha jaa-ir waxa wadooyinkii ka mid a kuwa leexsan markaa qofkii waxaa lagu tarkiibinayaa ka leexsan inuu ka baydho oo ka toosan u raaco walow shaaa lahadaakum ajmaciin haddii alla dooni lahaa hidaayadiinana waa idin hanuunin lahaa dhammaantiinba laakiin sidaa ma doonin walow shaaa lajamacahum cala alhudaa laakiin ilaahay sidaa ma doonin lixikmatin baaliga dabeed alla wuxuu tilmaamay waxyaabaha uu ku mutaysta cibaadadiisa ee uu noo sameeyey nicamta tirada badan ah huwa aladii anzala min asamaai maaan lakum minhu sharaabun wa minhu shajarun fiihi tusimuun yunbitu lakum bihi zarca wazaytuun ilaa aakhiri alaayaat wuxuu alla ku tilmaamay aayaadkaas inuu daruuraha inooga soo dejiyo biyo biyuhu inooga soo dejiyey wax ka mida waynu cabbaynaa oo nolosheennii iyo cabbitaankeennii baynuu adeegsanaynaa wax ka mida dhirtii iyo geedihii baa inoogu baxaya oo xoolaheennina waynu daajinayna oo waa ku foofsanaynaa ilaahay wax ka mida wuxuu inoogu soo saarayaa biyahaas zaracaynu beeranaynay iyo khudaartii kala duwanayd waxyaabahaasoo dhan alla wuxuu yidhi waxaa ku sugan aayad ay ku cibro qaataan dee cidda fakeraysa ee wax fahmaysa waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay habeenkii iyo maalintii iyo dayaxii iyo cadeedii iyo xidigihii alla inuu inoo sakhiray sakhiridaana waxaa ku sugan aayaad ay ku waantoobaan ay wax ku qaataan dadka caqliga iyo garashada leh waxaa kaloo rabbi tilmaamay inuu inoo sakhiray waxyaabaha dhulka uu inoogu abuuray ee alwaantoodi iyo noocyadooda iyo midabadoodu ay kala duwan yihiin hadday xayawaanaadka kala duwan tahay iyo hadday nabaataadka kala duwan tahayba taana waxaa ku sugan dee aayaad lagu cibro qaato waxaanay ugu sugan tahay ciddii waantoobayse wax qaadanaysa wa min kulli amaraat jamalku wuxuu ku odhanayaa futuuxaadka min tabciidiya minta wa min kulli amaraati ku jirtaa waa tabciidiya oo wuxuu biyaha ku soo bixiyey midhaha wax ka mid ah waayo wuxuu odhanayaa ay wa bacdu kulli thamaraati id kulluha inamaa yuujadu fi ljanna wamaa anbata fi lardi bacdun min kulliha litadkira wuxuu yidhi waa barh ka mida midhaha dhammaantood waxa biyaha lagu soo bixiyey waayo midhahoo dhammi siday u dhan yihiin jannun baa laga heli karaa waxa arlada laga soo bixiyeyna waa barh ka mida uun thamaraadkaas si loogu xasuusto wax loogu qaato loogu garto laakiin kulluhaa maahe waa bacdu thamaraat afara'aytum almaaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu lmunziluun low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun aayaddii kale alla wuxuu ku lahaa bal ka warrama biyaha aada cabbaysaan ma idinkaa daruuraha ka soo dejiya mise annaka haddaannu dooni lahayn waxaannu ka dhigi lahayn kuwo aje oo qadhaadh ama dhanaana aydaan afka saari karayn ee miyaa ilaahay mahadisaan oo ku caabudaan maxaad ugu caasiyaysaan marka nicmooyinkaa faraha badan ee rabbi uu tirinayo waxaa laynagu dareensiinayaa ka cibaadadaada mutaystee xaqa u lihi inuu yahay ka sidaa kuu galay ee waxaasoo nicmaa ku siiyey alla waxau ihi ataa waxaa yimid amrullah ilaahay amarkiisii ayaa yimid ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsanina subxaanahu ilaahay nasahnaa waa ka nasahan yahay rabbi oo wa tacaalaa waa ka sarreeyaa camaa yushrikuuna waxay ugu shariig yeelayaan yunazilu waa uu soo dejinayaa rabbi almalaa'ikata malaa'igta biruuxi ay bilwaxyi waxyiga maxaa ruux loo yidhi qur-aanka meelo kalena way ku soo aroorto wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaa waxaa ruux loo yidhi waxyiga liannahu kamaa yaxya aljasadu biruux fataxya alquluubu bilwaxyi sida waxa weeyaan jasadka ama jidhka ruuxda ama nafta uu ugu nool yahay ee jasadka hadday naftu ka baxdo dee bakti uu noqonayo sidaasoo kale ayaa qofka ruuxdiisii iyo qalbigiisa laftiisiina wuxuu ku noolaanayaa oo nolol u ah waxyigaa samada kasoo degaya oo qofku insaanku laba maaduu ka kooban yahay min aljasadi waaruux wuxuu ka kooban yahay jidhkaa qalfoofkaa sare iyo ruuxda iyo qalbiga hoose baatinka muuqaalka iyo qalfoofkan sare iyo jasadkani waxa uu ku nool yahay waxa dhulkaa ka soo baxa biyo baadba ayaa nolol u ah oo jidhku wuxuu quutaa wixii dhulka ka soo baxa laakiin ruuxda ama qalbigu waxa uu ku qoye uu ku nool yahay uu ku korayo uu ku kobcayaa waa wixii samada kasoo degay waxyiga samaawiga ah marka maadaama qalbigii iyo ruuxdii noloshoodu ay qur-aanka ku salaysan tahay ayaa waxaba laga cabiray waxyigii biruux maadaama qalbigu ku noolaanayo isagaaba naftii iyo noloshiiba ah alla waxa uhi yunazilu ilaahay waa soo dejinayaa almalaaikata malaaigta biruuxi ay bilwaxyi waxyigii ayuu alle ku soo dejinayaa malaaigta min amri amarkiisa xaal uu yahay waxyigaasi calaa man mid ayaanu ku soo dejinayaa kaasoo yashaa uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a an andiruu ey andiruu waxa uu malaa'igtaa la soo dejinayaa ey andiruu u diga dadka oo maxay ugu diga annahu ana alamra washa'na arrinkiiyo xaalkuba inuu yahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa ana aniga mooyaane ee fattaquuni iga cabsada khalaqa waa abuuray huwa rabbi assamaawaati samooyinka iyo waalarda arladaba bilxaqi xaq buu alle ku abuuray tacaala waa korreeye alleh camaa yushrikuuna waxay ku lamaanaynayaan ay cibaadadiisa la wadaajinayaan ilaahay waa ka sarreeya oo waa ka korreeyey khalaqa wuu abuuray rabbi alinsaana insaankii min nudfa biyahaa yar ee liita dhibicdaa yar ee biyahee manida ka mid ah ayaa alla ka abuuray faidaa huwa waaba isagoo insaankii markiiba khasiimun mid dood badan oo doodaya ah mubiinun ay bayinu lkhusuuma oo doodiisu ay caddahay waalancaama ay wakhalaqa waa abuuray rabbi alancaama nimcoolaydiina alla waa abuuray khalaqahaa nimcoolayda waa abuuray rabbi lakum waxaa idinku sugan fiihaa nimcoolayda dif'un dugsoon baa idinku sugan oo waxyaabaha aada dhaxanta ka dugsataan ayaa dhogorteeda iyo suufkeedii iyo laydinka samaynaya wa manaaficu manaafic kale iyo waxtarro kalena way idinku sugnaadeen xoolaha wa minhaa ay min alancaam xoolaha xaggoodii baa taakuluuna wax ka cunaysaan walakum waxay idinku sugan fiihaa xoolaha dhexdooda jamaalun qurux baa idinku sugan xiina turiixuuna markaad soo caraabinaysaan iyo wa xiina tasraxuuna markaad foofinaysaan wa taxmilu way qaadaysaa xoolahaasi ama ancaamtaasi geelii baa looga jeedaayo waxay qaadayaan oo xambaarayaan ahqaalakum culaysyadiinnii iyo alaabaha sidateen markaad socotada tihiin ayaa idin qaadayaan ilaa beledin dhul ayaanay idinku qaadayaan dhulkaasoo lam takuunu aydaan ahaateen baaliqiihi kuwa gaadhi kara ilaa bishiqi lanfus nafaha dhibaatadooda mooye si kale aydaan ku gaadheen ina rabbakum rabbigiin lara'uufun waa mid tudhis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista waalkhayla ay wakhalaqa alkhayla fardihiina alla waa idin abuuray iyo walbiqaala baqlihii iyo walxamiira dameerihii litarkabuuhaa si aad u fuushaan iyo wasiinatan waliajli ziina qurux darteedna alla waa idinku abuuray wayakhluqu wuu abuurayaa alleh maa laa taclamuuna waxaydaan ogayn oo maanta waxa la gaadiidsado iyo waxa iman doonaba dee waxay soo gelayaan wayakhluqu maa laa taclamuuna cir iyo dhul iyo bed iyo berriba wixii lagu maro wa cala allaahi alle korkiisa ayuu ahaaday ay tafadulan ilaahay isagaa addoommadiisa ku galladaysanayo oo dee naftiisa isagaa xaq laasima kaga dhigay cid kale waxba kuma waajibin wa cala allaahi alle korkiisa ayuu ahaaday qasdu sabiili ay tabyiinu qasdi sabiili waddada dhexdhexaadkaee xaqee toosan caddaynteedu alle korkiisay ahaatay oo ilaahay baa addoommada u kala caddaynaya waddada xaqa ah iyo ta baatilka ah dabeed qof walba isagoo u badrheedhayo ikhtiyaarkiisa ta uu doonadee ku dooranaya laakiin waa loo kala caddaynaya marka hore dabeed qof walba khiyaarkiisa halkuu ku maro uunbaa abaalmarintiisana uu ku mutaysanaya wa minhaa waddooyinkaa waxaa ka mid a jaa'irun mid leexsan oo baatilaho xaqii dhexdhexaadka ahaa ka leexsan walow shaaa hadduu alla dooni lahaa ay hidaayatakum hanuunkiinna hadduu alla dooni lahaa lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina xaalaatihin dhammaantiin huwa rabbi alladii allaha weeyi anzala ka soo dejiya min asamaa xagga sare ee daruuraha maa anbiye idinka soo dejiyey lakum waxa idiin sugnaaday oo minhu min almaa biyaha xaggooda idinka sugnaaday sharaabun mid aad cabtaan wa minhu ay min almaa biyaha xaggooda waxaa idinka sugnaaday shajarun geedo biyahaasi ku baxa iyo dhir geedahaasoo fiihi geedaha tusimuuna xoolihiinna aad daajinaysaan yumbitu waa soo bixinayaa rabbi lakum idinka ayuu idiin soo bixinayaa bihi ay bilmaa biyuhuu idinku soo bixinayaa azarca beerihii aad beeranayseen iyo wazaytuuna zaytuunkii iyo wannakhiila timirtii iyo waalacnaaba cinabyadii iyo wa min kulli thamaraati wa shay-an min kulli thamaraat iyo barh ka mida midhaha dhammaantood ina fii dalik ay ina fii dalika alinzaali waalimbaat soo dejintaa biyaha iyo soo bixintaa baadka waxaa idinku sugan la'aaya calaamad weyn oo astaan waa ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay qoladaasoo yatafakkaruuna ka fakeraya oo wax u fiirsanaya wasakhara wuu sakhiray rabbi lakum idinka alleyla habeenka iyo waalnahaara maalinta iyo washamsa cadeedda iyo waalqamara dayaxa waa idin sakhiray rabbi waannujuumu xidiguhuna musakharaatun kuwa la leyliyo la sakhiray weeyi biamrihi ay biamri illaah ilaahay amarkiisiiyo idankiisa ayaa lagu leyliyey ina fii dalik ay ina fii dalika taskhiir sakhiriddaa iyo laylyidaa laydiin layliyo makhluuqaadkaasi waxaa ku sugan dhexdooda la aayaatin calaamooyin waaweyn baa ku sugan oo astaan iyo calaamad u ah ilaahay tabaaraka wa tacaala jiridiisa iyo weynidiisa iyo waxdaaniyadiisaba liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanayo oo caqli leh wamaa daraa wasakhara waxaa kaloo alla idiin sakhiray maa daraa wuxuu idiin abuuray lakum idinka idiin abuuray fi lardi arlada dhexdeeda idinku abuuray mukhtalifan xaalu yahay miday kala duwan yihiin alwaanuhu midabadiisu ina fii dalik madkuurkaa lasoo sheegay waxa idinku sugan oo waxa arlada alla idinku abuuray iyagoo kala duduwan kaa makhluuqaadka alla idiin khalqay waxa idinku sugan la aaya calaamad baa idinku sugan liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay kuwaasoo yadakaruuna waan toobaya oo wax ku qaadanaya wa huwa rabbi aladii allaha weeyi sakhara sakhiray albaxra badda idiin sakhiray litaakuluu si aad uga cuntaan minhu min albaxri badda xaggeeda laxman hilib si aad uga cuntaan hilibkaasoo tariya darayoo cusub watastakhrijuu walitastakhrijuu iyo si aad ugala soo baxdaan minhu min albaxri badda xaggeedii aad ugala soo baxdaan xilyatan waxyaabo laysku qurxiyo oo talbasuunaha aad xidhataan oo macaadintii luulkii iyo waxyaabihii qaaliga ahaa ee badda lagala soo bixi jiray kala duwanaa ayaa looga jeedaa watastakhrijuu walitastakhrijuu iyo si aad ugala soo baxdaan minhu ay min albaxri badda xaggeeda xilyatan waxyaabo laysku qurxiyo oo talbasuunaha aad xidhataan wa taraa waxaad arkaysaa mukhaatabow oo cid kastoo yacni munaasab ay u tahay khitaabka in lagu wajaho wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doonyihii ayaad arkaysaa mawaakhira xaalo ayhiin kuwa jeexaya fiihi ay filbaxri badda dhexdeedii jeexaya oo biyihii badda intay sidaa u kala jeexaan oo laba u kala dhambalmaan ayaa ay dhex soconayaan dee waana ilaahay xikmaddii waxa culayskaa leh een haddana hoos u degayne biyihii kala jeexaya dhex soconaya waa taskhiir iyo sakhiraad rabbi walitabtaguu waxaad ku cadaftaa walitabtaguu lita'kuluuda oo ilaahay badduu idiin sakhiray lita'kuluu minhu si aad wax uga cuntaan iyo walitabtaguu si aa u dalbataan oo u doontaan min fadlih ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa iyo arsaaqadiisa si aa u doontaan oo ganacsigiinna iyo baayic mushtarkiinna aa u raadsataan ayaa badaha iyo doonyaha laydinku sakhiray iyo walacallakum tashkuruuna walikay tashkuruu iyo si aad rabbi u mahadisaan culimmada qaar waxay usoo qadarayaan macluul kale oo litantaficuu bihi walitabtaguu si aa u manaafacaadsataan iyo walitabtaguu si aa u dalbataan laakiin alaslu cadamu taqdiir halkaa lita'kuluuda inaad ku xidho sida jalaalaynkuba uu soo qadarayo ayaa taqdiirka kaaga awlaysan wa alqaa wuxuu ku tuuray alleh fil ardi arlada dhexdeeda rawaasiya ay jibaalan rawaasiya buuro sugan oo ku qotama dhulka oo lagu dhidbay ayaa ilaahay dhulka dhigay oo muxuu u dhigay an tamiida lianlaa tamiida si aanay idinla dhaqdhaqaaqin oo idinla ciirciirin bikum idinka qodima iyo dhidibba ayaa looga dhigay si aanu dhulka u dhaqdhaqaaqin ayaa buuraha lagu dhidbay wa anhaaran webiyana ilaahay dhulka dhexdiisii waa yeelay iyo wa subulaa wadooyin lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu si aad ugu hanuuntaan halka aad doonaysaaneed hiigsanaysaan oo wadooyin baa laydiin sameeyey dee bad iyo berriba lagu aqoonsado halkaa u socotaan wa calaamaatin astaamo iyo calaamooyin baa ilaahay dhulka yeelay kaljibaali binnahaari waannujuumi bileyl oo waxa weeyaan maalan calaamadaha dhulka waxaa ka mid ah dee buuraha waaweyn ee lagu dhidbay waxaa lagu aqoonsadaa qofku manaadiqda iyo degaamada uu socdo buurahaasuu maalintii ku garanaya habeenkiina xidigahaas buu ku aqoonsanayaa hadba dariiqa iyo jihada uu soconayo wa calaamaatin waxa alla uu yeelay yacni astaamo iyo calaamooyin lagu aqoonsado dhulkii ayaa dhulka dhexdiisa alla uu yeelay wa binnajmi hum yahtaduuna waxaa tidhaha wahum iyagu dadku yahtaduuna way ku hanuunayaan binnajmi ay nujuumi xidigaha ashu waa jinsiye oo waa bimacnaa jamac mufrad ma aha xidig keliya maahee waa xidigihii oo dhan oo asha jinsiyadii waa cumuum oo waa bimacna nujuum dadku xidigihii waa ku hanoonayaan oo qibladii bay ku aqoonsanayaan dariiqa iyo jihaday u socdaan bay ku garanayaan marka habeenkii waa ku hanuunayaan xidigaha alla waxau idhi afaman mid kaasoo yakhluqu abuuraya waa alle eh kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo laa yakhluqu aan waxba abuurayn lama xusin midnaba mutacalaqii khalqiga uu ku tacalluqayo yacni makhluuqii ama mafcuulkii lama sheegin oo afaman yakhluqu kada ka waxaa abuuraya lama odhan waxaa loo xadfay labadaba cumuum oo macnuhu waxa weeye afaman mid kaasoo yakhluqu abuuraya huwa isagu wax wal oo la abuuro abuuraya waa cumuum kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo laa yakhluqu aan abuurayn huwa manku waxbaba shaynaba aan abuurayn marka nafyiguna waa cumuum ihbaatkuna waa cumuum ka wax walba abuuraya waa alle eh miyuu la mid yahay midaan waxbaba abuurayn waa makhluuqaadkan iyo asnaamtan ilaahay cibaadadiisa lala wadaajinaye dee laa yastawiyaani maalan labadaasi laba laysu keeno may ahaanina waa kala durugsan yihiin afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoobayn oo waxba aydaan kala garanayn alla waxau ihi wain tacuduu haddii aad tirisaan nicmat allah ilaahay nicmadiisa inaad tirisaan haddaad doontaan laa tuxsuuhaa koobi kari maysaan iska dhaaf inaad mahadnaqeeda ka soo baxdaane tirintaydeeda ayaydan ka soo baxayn iyo tira koobkeeda ina allaha alla lakafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista wallaahu allana yaclamu waxa uu og yahay maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanaysaanba ilaahay waa og yahay waaladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duuni illaahi alla sokodii laa yakhluquuna ma abuurayaan shay-a waxba wahum iyaga ayaa yukhlaquuna la abuuraa iyagaa la abuurayaaye iyagu waxba ma abuuraan amwaatun wax dhintay weeyi hayru axyaa'in oo noolayn wax dhintay oo nololba lahayn weeyi oo geed iyo dhagax laga soo qoranayoon qiimo lahayn wamaa yashcuruuna mana dareensan oo ma garanayaan ayaana goorta yubcahuuna la soo saarayo goor alla goor lasoo bixinna garan maayaan midaan garanayn goor lasoo saari muxuu tari muxuuse qaban muxuuse ku mutaysa in la caabudo waxba weeyi alla waxau ihi ilaahukum macbuudkiinna xaqee mutaysta in la caabudaa ilaahun macbuud weeyi macbuudkaasoo waaxidun keliya faaladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhire aan rumaynayn quluubuhum qalbiyadoodu munkiratun waa mid dafiraysoo diidaysa waxdaaniyada rabbi walxaal bay inkirayaan hum iyagu mustakbiruuna ay iska weynaynayaan oo ay iskibrinayaan laa jarama ay xaqan waxa hubaal ah ana allaha in alla yaclamu wuu ogyahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan waayo inahu alleh laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa iskibriya waidaa qiila marka lagu idhaahda lahum iyaga maadaa maxay buu anzala soo dejiya rabbukum rabbigiin qaaluu waxay odhanayaan asaatiiru lwaliina ay huwa munazalkaa la soo dejiye la sheeganayaa asaatiiru lwaliina kuwii hore beenahoodii iyo sheekabaralaydii hore weeyi liyaxmiluu maxay sidaa u odhanayaan liyaxmiluu si ay u qaadaan awsaarahum dembiyadooda kaamilatan xaal ay tahay tii dhammaystiran awsaartaasi yowma alqiyaamati maalinta qiyaame iyo wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadooda wax ka mida yudiluunahum ay luminayeen bikayri cilmin cilmilaanay ku luminayeen alaa hooyaay saa'a waxa xumaaday maa yasiruuna waxay xambaaranayaan iyo dunuubta ay qaadanayaan ayaa alla ilaha xumaaday qad makara way shirqooleen oo makri bay faleen aladiina kuwii min qablihim ay min qabli kufaari quraysh gaaladan quraysheed ee nebi moxamed beeniye sala allahu calayhi wasalam kuwan quraysheed hortood kuwii ka horreeyey horay u shirqooleen ambiyadoodii marka macnaha tasliya meesha ku jirtay laabqaboojin oo nebi moxamedow kuwani hadday ku makriyeen oo ku shirqooleen waa looga horreeye ugumay horrayn umamkii horeba ambiyadoodii hore waa shirqooleen siday kuwanba kuu shirqoolayaan qad makara way shirqooleen oo waa makriyeen ambiyadoodiiyo rusushii loo diray aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey gaaladan quraysheed gaaladii ka horreysay ambiyadoodii way shirqooleen fa ata allaahu dabeed alla wuxuu kaga yimid bunyaanahum dhismahoodii min alqawaacidi seesaska hoose ayuu kaga yimid oo gunta ayuu ka fujiyey oo ka rujiyey fakhara dabeed waxaa ku soo dhacay calayhim korkooda assaqfu saqafkii guryahoodaa ku soo dhacay oo min fowqihim xagga sare ayuu kaga soo dhacay oo markii seeska laga fujiyey dee saqafkiibaa dusha kaga soo dhacoo ku dumay wa ataahum alcadaabu cadaabkuna wuxuu uga yimid min xaydu laa yashcuruuna meel aanay filanayn oonay ogeyn uma yowma alqiyaamati dabeed maalinta qiyaame yukhsihim ilaahay waa dulaynayaa wayaquulu waxaanuu ku odhanayaa ayna shurakaa'i ayna aaway halkay mareen shurakaa'iya shurakadaydii aada waxayla wadaajinayseen ay fii zacmikum ilaahay shuraka ma leh laakiin sidaa ku andacoonayseen kuwaa wax ila wadaajinayseen aaway maantaa la rabaayo maye aladiina kuwaasoo kuntum ahaydeen tushaaquuna kuwa ku khilaafaya oo ku dhinac maraya oo kula dooda ambiyada iyo rususha fiihim ay fii shaanihim arrinkooda kuwaad ambiyada kula murmayseen ee arrinkooda kula doodayseen ee lahaydeen ilaahay bay wax la leeyihiin aaway halkay mareen qaala waxay odhanayaan aladiina kuwii uutuu la siiya alcilma cilmiga la siiyaa waxay odhanayaan ina alkhizya dulligu alyowma maanta iyo wasuu'a xumaantu waa cadaabkii liannahu yasuu'u saaxibah xumaanta maanta cadaab baa looga jeedaa oo waayo saaxiibkiisuu xumaynaya oo murugo gelinaya waxay markaa culimmadii odhanayaan waa culimmadii rabbaaniyiinta ahayd iyo ambiyadii iyo rusushii ina alkhizya dulligu alyowma maanta iyo wasuu'a cadaabkuba cala alkaafiriina gaalada korkooda ayay ahaadeen aladiina gaaladaasoo tatawafaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtu daalimii anfusihim xaal ay yihiin nafahooda kuwa dulmiyey fa alqow dabeed waxay rideen kuwii gaalada ahaa assalama hoggaansankii ayay tuureen bimacnaa istaslamuu wanqaaduu weeyaan cinda almowt mar alla markii geeridu ay soo gaadhay ayay gacmaha taageen oo ay hoggaansameen oo isdhiibeen waase xilli aan dee hoggaansan waxba u tarayn horaa loogu taag waayey fa alqaw salama hoggaansan ayay rideen oo macnaha waa isdhiibeen qaa'iliina xaale ay leeyihiin u soo qadar maa kunnaa maanaan ahayn nacmalu kuwa sameeya min suu-in wax xumaana kuwa sameeya maanaan ahayn balaa waa takdiibun lahum ay kuntum tacmaluuna suu balaa iskabadaa inaydaan shirki samayn jirina waa samayn jirteene ina allaha alle caliimun mid u cilmi badan weeyi bimaakii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya markaa balaadu waxaa loo sugayaa waa takdiibun lahum beenin la beeninayo waxaa la leeyahay iskabadaa inaydaan xumaan samayn jirine waa samayn jirteen xumaantanna waxaa looga jeedaa shirkigiibay dafirayaan hore ay u samayn jireen waxaa lagu odhanayaa markaa fadkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama albaabadeeda gala baa lagu odhanayaa khaalidiina xaale ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa naarta jahannama dhexdeeda falabi'sa allayle waxaa xumaaday mahwa lmutakabiriina kuwa iskibriye ee isweyneeya hooygooda iyo maqaamkaay ku hooyanayaan ayaa allayleh xumaaday haadihi alaayaat waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kusii taam yeelay madaahira alqudrati walwaxdaaniya muuqaaladii tusinaayey ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa waxaa kaloo alla ku tilmaamay almustakbiruuna wa jazaauhum fi dunya waalaakhira nimanka iskibriye isweyneeya iyo abaalka ay mudanayaan if iyo aakhiraba ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu badda u sakhiro oo u leyliye dadka si ay uga cunaan hilib cusub oo daray ah oo waxa weeyaan baddu waa attahuuru maa'uhu alxillu maytatuh waa ka ay biyihiisu daahirka yihiin ee lagu tahaaro qaadanayo ee lagu intifaacayo bakhtigiisuna uu bannaan yahay ee wax alla waxaa ku jira nolol iyo bakhtiba waxa weeyaan inaad gowracda aanu kaaga bannaanayn ee xalaasha uu kuu yahay ee kalluunku ugu horeeyo waxyaabaha ugu waaweyn ee nicmooyinka alla inagu galladaystay ee biyaha badda lagala soo baxayo waxaa kaloo waxyaabaha nicmooyinka badda ilaahay inoogu sakhiray ka mid ah dee macaadinta qaaliga ee luulka iyo waxyaabaha la midka ee lagala soo baxo ee laysku qurxiyo waxaa kaloo alla inagu galladaysta oo calaa sabiili alimtinaan iyo mana sheegasho alla u sheegay waa nicmo weyn eh watara alfulka mawaakhira fiihi walitabtaguu min fadlihi walacalakum tashkuruun waxaad arkaysaa doonyahaad aragta weynidooda oo badahaad aragta biyahooda kala jeexaya yacni markaad markabka aragto waxaad moodaa biyaha inuu laba u kala jeexayo labada dhinac ay ka kala marayaan waa sakhiraad rabbi haddana waxa intaa leegi dee ma degayo ma quusayo waa dul sabaynaya waa taskhiir min allah walitabtaguu min fadlihi walacalakum tashkuruun waxaa ilaahay badda inoogu layliyey si ilaahay deeqdiisa iyo arsaaqadiisa u doontaan oo u ganacsataan rabbina aada u mahadisaan oo ugu caabudaan arrintaa oo idaan ugu caasiin dabeed alla wuxuu tilmaamay nicmada ah in dhulka lagu dhidbo lagu adkeeyo buuraha waaweyn si aanay noola dhaqdhaqaaqin wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum suuratu luqmaanna rabbi waa kii ku lahaa khalaqa asamaawaati bigayri camadin tarawnaha wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum ilaahay samaawaadka wuxuu abuuray tiir la-aan yacni waxa weeyaan tiirar taagtaaganood arkaysaan oo ku taagan iyadoo aanay jirin kuwo la arkayiyo kuwa aan la arkaynba sida raajixa ah biduuni camad ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ku haya oo ilaahay samaawaadku yacni inaanay dhulka ku soo dhicin isagaa ka haya biqudrati ee tiirar hayaa ma jiraan wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum dhulkana wuxuu ku dhidbay buuraha waaweyn si aanay idinla dhaqdhaqaaqin waxaa kaloo alla inagu galladaystay wa subulan lacalakum tahtaduuna wadooyin aynu ku garanno halkaynu u soconno haddaan jid iyo wadaba jirin dee qofku meeluu ka yimid iyo meeluu ku socdaba ma garteen ee nicmooyinka waxaa ka mid ah dee meel wal oo tegaysa waddadii aad tegaysaa laynoo jideeyey waa laynoo sharciyeeyey wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun waxyaabaha layno ilaahay inoogu nicmeeyo waxaa ka mid ah astaamaha dhulka oo dhulku dee buuraleyda iyo togaga iyo webiyada iyo dhirta iyo geedaha waa astaamo iyo calaamado dhulka dhexdooda alla u yeelay marka meeshii dhirle iyo meeshii tog ah iyo meeshii buurlaba waxaa lagu aqoonsanayaa dee meesha calaamad bay u tahay iyo astaan lagu soo hagaago lagu soo hirto xidigahana waa lagu hanoonaa oo maqaasidu alla u abuuray inay yihiin ziinata samaai dunya samaa-u dunyaha in lagu qurxiyey iyo shayaaiinta in laga yeelay kuwa lagu gano oo rujuuman lishayaaiin iyo in lagu hanoono oo qiblada iyo dariiqyada waxa weeyaan loo daliishado lagu garto afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun ka wax abuuraya miyuu la mid yaha midaan waxbaba abuurayn miyaydaan waantoobayn oo caqli iyo garasho lahayn yacni waxa ayaan daraha aadamihii inuu sanam uu geedkaa ka soo qortay ama dhagaxaa ka soo qortay ilaahnimo inuu raalli uga noqdo ku aan hadda wax allo wuxuu dhib iyo dheefayaa aanay jirin oo wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinka iyo waxaa qorqoranaysaanba ka idin abuuray idin khalqay wa allah idan rabbigaasi isagoo idinka iyo waxaa wadataanba idin abuuray inaa isaga intaa ka jeedsataan ku aan waxbaba abuurin aada ilaah ka dhigataan waa ayaandaro iyo gardarro weeyi dabeed alla wuxuu yidhi wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuuru raxiim waxayna soo martay wa aataakum min kuli maa sa'altumuuh wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar ilaahay waxalla waxaa weydiisataan nicmo waxbuu idinka siiyey haddaad nicmooyinka ilaahay doontaan inaad tirisaan oo tira koobtaanna ma tira koobi karaysaan aayadda hore waxaynu ku soo maray ina alinsaana ladaluumun kafaar waa habdhaqanka iyo mucaamalada addoommadu ay kula dhaqmaan nicmada ilaahay waa dafiraad iyo diidmo halkii laga rabay inay ka garaaboon oy gar yacni gartaan oo nicmada ilaahay ku mahadiyaan ayaa insaanku waxay ka hor keenayaan kufraan iyo dulmi diidmo iyo dafiraad iyo kagaalow ayay nicmada ka hor keenayaan marka aayaddaa hore waxaa lagu tilmaamay habka addoommada ay ula dhaqmaan ilaahay nicmada uu ku galladaystay ee gardarrada ah ina alinsaana ladaluumun kafaar halkanna waxaa lagu caddeeyey habka ilaahay addoommadiisa ula dhaqmo ina allaha lagafuuru raxiim oo maadaama addoommadu ay dulmi iyo kufraan badan yihiin oo sidii la rabay nicmada aanay uga garaabayn oo aanay mahadnaqii la rabay la imanayn waxay ku socsocdaan ay ku taagan yihiinba waa ina allaha lagafuuru raxiim ilaahay waa mid dembi dhaafis badan oo raxmad badan waxay ka gaabiyaan haddaanu ka dhaafayn dacfigooda haddaanu uga naxariisanayn dee laynama arkeen baddada iyo duunyaba wax dhulka dul socda laakiin makfirada iyo raxmadda rabbi ayaynu ku socsoconnaa nicmat allahna waa mufradun mudaafan limacrifatin fayacum marka nicamta ilaahay oo dhan diin iyo duunyaba haddaad doontaan inaad tirisaan ma tira koobi karaysaan mana koobi karaysaan halkaa waxaa laga qaadanayaa haddii aydaan tiradeeda karayn fa kayfa bishukriha mahadnaqeedana maxaad u malaysa ma suurtagal ah marnaba inaad xaqiiqada mahadnaqa ilaahay u mutay aada marisaan ma karaysaan laakiin qofku dee sadidu waqaaribu ugu yaraan waa inaad ku dhowaato oonad ka dheeraan oo aad dadaasho dabeed alla wuxuu tilmaamay kuwa ilaahay sokadii ay caabudayaan inaanay waxba abuurayne iyaga la abuurayo inay yihiin wax dhintoo noolaynba inaanay ogeynba goor la soo saari oy saacadi dhici dee waxa noocaasa een dhib lahayn een dheef lahayn een abuur lahayn een nolol lahayn ee geedkaa iyo dhagaxa laga soo qorayaa ma istaahilaan wax la caabudo ilaah laga dhigto alla ilaaha qof caqli liina dee wuxuu ku lugo-a ma aha dabeed alla wuxuu tilmaamay macbuudka xaqa uleh in la caabudo ka uu yahay ilaahukum ilaahun waaxid macbuudkiina xaqii waa mid keliya waa allaha idin abuuray idin arsaaqaye idin uumay ee mutay isaga keligii in la caabudoon cid kale lala wadaajin cibaadada alla wuxuu tilmaamay kuwa aan aakhiro rumaynayni quluubtoodu tawxiidkaa inay diidayso oo ay ka didayaan oo ay iska weynaysiinayaan inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun way iska weynaysiin jireen faalladiina laa yuuminuuna bialaakhirati quluubuhum munkira wahum mustakbiruun ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay quluubtoodu jirdiidayso ka didayso marka ilaahay waxdaaniyadiisa loogu yeedho waidaa dukira allahu waxdahu ishmaazat quluubu aladiina laa yuuminuuna bialaakhira waidaa dukira aladiina min duunih idaa hum yastabshiruun ilaahay keligii marka la xusee lasoo hadal qaado qalbigoodu waa ka cidhiidhiyoomaya waa ka diiqadoonaya waanu ka didayaa kuwa aan aakhiro rumaynayn quluubtoodu waa ka didaysaa tawxiidka alleh laakiin kuway ilaahay sokadii caabudayaan marka lasoo hadal qaado waaba iyagoo farxaya oo ku bushaaraysanaya marka qofka muuminkii tawxiidka waa ku farxaya qalbigiisuna waa ku ballaadhanaya laakiin waxa weeyaan qofka dee aan muwaxidka ahayn een toosnayn tawxiidku ka diiqadoonaya shirkiga iyo ilaahay khayrkii oo lagu tacalluqo oo la baryo oo wax la weydiisto taasuu ku farxaya oo ku faanfaanaya laakiin ilaahay keligii ku xidhno marka la yidhaa wuu didayaa diiqad buu dareemayaa alla waxa uhi waxaa xaq ah inuu ilaahay wax hoose iyo wax saraba yacni asiru waalcalan waxa la muujistay waxa la qarsadaba ilaahay waa ogyahay mutakabiriintana ilaahay ma jecla marka la yidhaahdo muxuu rabbi soo dejiye waxay odhanayaan asaatiiru lawaliin asaatiir waa jamcu ustuura waana maa sutira min alawaa'ili min alakaadiib waxa dadkii hore laga soo qorqoray ee beenaha ah ayaa asaatiir lagu iطlaaqaa jamcu ustuura marka waxay yidhaahdeen waa asaatiiru lawaliina اktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila waa beenihii dadkii hore laga soo qorqorayoo galabtii iyo aroortii baa lagu dul akhriyaa oo loo yeedhiyaa sidaasay ku tilmaameen qur-aankii waxay sidaa u sameeyeen liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm si ay dembiyadoodoo dhammaystiran u qaataan maalinta qiyaame iyo kuway halaynayeen dembiyadoodii wax ka mid ah yacnii kuway halleeyeen dee dembigoodii oo dhan maaho dee dembiye kaloo u gaaray lahaayeen oo iyaguba aanay u sababine laakiin intay iyagu sababta ugu ahaayeen dembigoodii iyo macaasidii ka dhalatay dhabarkay ku qaadayaan oo tuurtay u ridanayaan marka kooda waxaa la yidhi kaamilatan kuway hallaynayeenna minbaa la isticmaalo tabciidiyo ahoo waa intii hallayntii iyagu ay halleeyeen ay sababta ugu ahaayeen jalaaliinku wuxuu odhanayaa liyaxmiluu fii caaqibati alamri oo laamta laamulcaaqibuu ka dhigayaa oo waa si cidhibtooda dambe ay dembigaa u xambaartaan oo yacni dee maalinta qiyaame caaqibadoodu maxay ku dambaynaysaa inay dembigooda iyo cidday halleeyeenba iyagu dhabarka u ritaan iyadoo alla uu yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeed ma xambaarto maxaa loo yidhi wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmi kuway hallaynayeen dembigoodiina waa xambaaranayaan waxaa loo yidhi waayo hallowga ay iyagu hallaabeen waa dembi iyagu ay galabsadeen oy xambaaranayaan cid alla ciday halleeyeen hallaynta ay halleeyeenna waa dembi iyagu ay galeen oy xambaaranayaan waayo qof haddaad dembi u sababtood ugu yeedho waa camalkaagii adaa sameeyey ilaa adaa halleeyo u sababae nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxau yihi man sana fi lislaami sunnatan sayi'a facalayhi wisruha wa wisru man camila biha min bacdihi laa yunqasu min awsaarihim shay qofka islaamka dhexdiisa dadka dhexdoodii ku jideeya dariiqa xun u horseeda ee lagaga daydo xumaantii iyo dembigii korkiisa waxa ah yacni waxa weeyaan dembigaas uu dadka u jireeyey wisrigeeda iyo dembigii ka dhashay iyo cid alla cidda kaga dayatee dembigaas samaysaa dembigeedii ay helaysay mid la mid ah ayuu xambaaranayaa iyadoo kuwaa ku daydayna dunuubtooda aan waxba laga dhimay oo macnaha dadkii ay halleeyeen nin walba wuxuu dembi sameeyey dee sidiisuu u saaran yihi ciddii u sababtee waxaan u horseedayna dunuubtooda oo kale ayaa dusha ka fuulaysa markaa qofkii dadka hallaynayey hallowgii naftiisa iyo cid alle cidduu halleeyey dembigoodii ayuu tuurta iyo dhabarka u ridanaya ciyaada biاllah isagoon qaadi karayn alaa saaa maa yaziruun alla wuxuu tilmaamay inay gaaladii horeba quraysh kuwii ka horreeyeyba ambiyadoodii inay shirqooleen siday kuwanba ay u shirqoolayaan nebiga faata allahu bunyaanahum min alqawaacidi fakhara calayhim asaqfu min fawqihim waataahum alcadaabu min xaysu laa yashcuruun dhismahoodii ilaahay wuxuu kaga yimid xagga seeska ee hoose dabadeed gunta intuu ka fujiyey ayuu saqafkii dusha kaga soo dhacay cadaabkiina meelanay ogeyn uga yimid lababa waa lagu fasiray oo waxaa lagu fasiray in looga jeedo guryahoodiibaa ku dumoo lagu halaagay oo xaqiiq ahaan sidaa daahirkeeda lagu macneeyo waxaa kaloo lagu fasiray in looga jeedo makriga iyo shirqoolkay ambiyada iyo inta rumaysay u dhigayeen ayaa iyaga lagu rogo lagu shirqoolay oo makrigoodii sida loo baabi'iyey loo fasahaadiyey ee wax midho dhala aanu u noqon shirqoolkoodii ee alla u baabi'iyey ayaa lagu masalay guri gunta inta laga rujiyey saqafkiisii soo dumay oo halkaa ku burburo ku baaba'ay marka waxaa looga jeedaa guryahoodiibaa inta seeska looga yimid dusha kaga soo dumay shirqoolkay samaynayeen ayaa iyagu ay ku halaagsameen oo iyaga lagu baabi'iyo oo ku halaagsamay ayaa looga jeedaa dabeed alla wuxuu tilmaamay maalinta qiyaame inuu dulaynayo kuwa gaalada ah kuna odhanayo kuwaad igu yacni ilo lama cibaadadayda kuwii aad iigu shariik yeelaseen eed odhan jirteen allay wax la leeyihiin aaway kuwaad ambiyada kula murmaseen eed lahaydeen ilaahay bay wax la leeyihiin halkay mareen waxay kuwii cilmiga lahaa odhanayaan ambiyadii iyo culimmadii rabbaaniyiinta ahaa dulliga iyo cadaabku maanta gaale ayuu saaran yahay waa kuwa sifadooda ay tahay malaa'igtu inay oofsanayso iyagoo naftooda dulmiyey maxay ku dulmiyeen shirki iyo dulmi ayay ku dulmiyeen yacni ina shirka la dulmun cadiim dulmi la gale kii ugu weynaa oo shirki ah ayay naftooda ku dulmiyeen fa alqaw salama maa kunaa nacmalu min suu goor aan goor ahayn wakhti aan yacni jaaniskii uu ka dhammaaday ayaa hoggaansan intay soo ridaan waxay odhanayaan intay isdhiibaan xumaanba maanaan samayn gaaladana waa u dhaqan in marka taladu ay farahooda ka baxdo ee indhahooda hortooda cadaabkiiyo cuquubadii ay timaaddo ay idhaahdaan mabaanaan samayn waxan bal way dhaaranayaan wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin wallaahi baanu ku dhaaranay weligayba shirki maanaan samayn maa kunaa nacmalu min suu xumaanba maanakaa samaynay way dafirayaan waxay hore u galeen balaa waxaa la odhanayaa iska dhaafa inaydaan samayne waa samayseen waa la beeninayaa oo beentoodaa la bayaaminayaa ina allaha caliimun bimaa kuntum tacmaluun dabeed waxaa lagu odhanayaa jahanamo albaabadeeda gala idinkoo ku waaraya hoy lagu hoydana waxa ugu xumaansho badan ka ay mutakabiriinta iyo gaaladu ay ku hoyanayaan lahaa sabcatu abwaabin likulli baabin minhum juzun maqsuum hore ay noo soo martay toddobada albaab in looga jeedo sabcu abaqaat dabaqaadka naartee toddobadaee kala hooseeya qolo walbana albaab loo qoondeeyey ayay ka gelayaan oo waxa weeyaan loo asteeyey siday u kala cadaab daran yihiin ayaana dabaqaadka ay ugu kala hooseeyaan oo yacni siday jannadu darajaad u tahay ayay naartuna darakaad kala hooseeya u tahay allah waxau ihi wahuwa rabbi aladii allaha weeye sakhara laylya albaxra badda idiin sakhiray litaakunuu si aad uga cuntaan minhu badda xaggeeda laxmaa hilib si aad uga cuntaan hilibkaasoo tariyan cusub oo daray ah watastakrijuu iyo si aad ugala soo baxdaan minhu badda xilyatan wax la ysku qurxiyo xilyadaasoo talbasuunaha aad xidhataan wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doonyaha iyo maraakiibtii mawaakhira xaala ayhiin kuwa jeexaya fiihi ay fi lbaxri biyihii badda dhexdooda badda dhexdeedii iyagoo kala jeexaya aad arkaysaa walitabtaguu waxa badda laydinku sakhiray litaakuluu minhu laxmaa si aad hilib daraya uga cuntaan iyo cadafalka cilada iyo walitabtaguu si aa u doontaan min fadlih ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa si aad u doonataan oo ganacsigiina iyo tijaaraadkiina aad waxa weeyaan ugu safartaan iyo walacalakum tashkuruuna si aad rabbi u mahadisaan wa alqaa wuu riday rabbi fi lardi arlada rawaasiya ee jibaalan rawaasiya buuro sugan oo waaweyn buu ku dhidbay oo uu ku sugay an tamiida lianlaa tamiida si aanay idinla dhaqdhaqaaqin arladu bikum idinka waanhaaran webiye ayuu alla yeelay arlada dhexdeeda iyo wa subulan wadooyin lacalakum tahtaduuna likay tahtaduu si aad ugu hanuuntaan oo ugu hagaagtaan halkaa hiigsanaysaan ee u socotaan wa calaamaatin iyo astaamo iyo calaamooyin ayuu arlada dhexdeeda alla u yeelay hadday geeda tahay hadday buuro tahay hadday dhir tahay calaamado lagu aqoonsado dhulka ayuu rabbi ku dhidbay wabinajmi hum yahtaduuna wabinajmi ay nujuumi xidigahana hum iyagu yahtaduuna way ku hanuunayaan oo dariiqii iyo xaggay u socdeen iyo qibladii ayay ku aqoonsanayaan afaman mid kaasoo yakhluqu abuuraya huwa manku kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo laa yakhluqu aan waxbaba abuurayn afalaa tadakaruuna miyaydaan waan toobayn wain tacuduu haddii aad tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa laa tucsuuhaa koobi kari maysaan ina allaha alla lagafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista wallaahu alla yaclamu waa ogyahay maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanaysaaanba waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan ama caabudayaan min duuni illaahi alla sokadii laa yakhluquuna abuuri maayaan shay-a waxba wahum iyaga ayaa yukhlaquuna la abuuraya amwaatun waa kuwa dhintay hayru axyaa'in oo noolayn wamaa yashcuruuna mana dareensanoo ma garanayaan ayaana goormo ayaa yubcauuna la soo saarayaa ilaahukum macbuudkiinu ilaahun macbuud weeyi macbuudkaasoo waaxidun keli ah faaladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn quluubuhum qalbiyadoodu munkiratun way diidantaho waa dafiraysaa towxiidka rabbi walxaal bay inkirayaan hum iyagu mustakbiruuna ay iska weynaynayaan laa jarama ay xaqan waxa hubaal ah ana allaha in alla yaclamu uu ogyahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaanba innahu alleh laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa isweyneeya waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga maadaa anzala maxaa uu soo dejiyey rabbukum rabbigiin qaaluu waxay odhanayaan asaatiiru alawaliina ay huwa munazalkaa la soo dejiyey ku andacoonayaan asaatiiru alawaliina kuwii hore beenahoodii weeyi maxay sidaa u odhanayaan liyaxmiluu si ay u qaadaan awsaarahum dembiyadooda kaamilatan xaala ay tahay mid dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaame iyo wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadooda wax ka mida si ay u qaadaan kuwaasoo yudiluunahum ay luminayaan bikayri cilmin cilmi la-aan ay ku luminayaan alaa hooyaay saa'a waxaa xumaaday maa yasiruuna waxay qaadayaan dembiga ay xambaarayaan ayaa allayleha xumaaday qad makara way shirqooleen ambiyadoodii iyo rusushii loo diray aladiina kuwii min qablihim kuwan quraysheed ka horreeyey faata allaahu dabeed alla wuxuu kaga yimid bunyaanahum dhismahoodii min alqawaacidi xagga hoose ee seeska ayuu rabbi kaga yimid oo fakhara waxaa ku dul dhacay calayhim korkooda assaqfu saqafkii ayaa ku dhacay oo min fawqihim xaggooda sare ayaa uu kaga soo dhacay wax alla waxay shirqool maleegeen ilaahay baa baabi'iyey oo burburiyey wayamkuruuna wayamkuru allah wallaahu khayru lmaakiriina waxaa lagu maalayaa tusaalahaas sida makrigoodii ilaahay burbur iyo baaba uga dhigay waa guri gunta inta laga rujiyey saqafkii uu dusha kaga soo dumay waataahum alcadaabu cadaabkiina waxa uu kaga yimid min xaydu laa yashcuruuna meelaanay dareemayn oo aanay ogeyn uma yowma alqiyaama dabeed maalinta qiyaame yukhsiihim ilaahay waa dulaynayaa wayaquulu waxaanuu ku odhanayaa ayna aaway shurakaa'iya kuwaad ila wadaajinayseen cibaadadeed shuraakada iiga dhigayseen sidaa ku andacoonayseen shurakadaydaad idaba wadeen aaway aladiina kuwaasoo kuntum ahaydeen tushaaquuna kuwa mu'miniinta iyo ambiyadaba kuladooda oo kula murma fiihim ay fii sha'nihim arrimahooda kuwaad kula murmi jirteen ambiyada iyo rususha inay ilaahay shurako leeyihiin oy waxilo leeyihiin aaway kuwii qaala waxay odhanayaan aladiina kuwii uutul cilma cilmiga la siiyey ina alkhizya dulliga alyowma maanta iyo wasuu'a cadaabkuba cala alkaafiriina gaalada korkooda ayuu ahaaday aayaad kalena rabbi waa ku tilmaamay oo uma qiila lahum ayna maa kuntum tushrikuuna min duuni illah qaaluu dalluu cana bal lam nakun nadcuu min qablu shaya kadalika yudilu llahu alkaafiriin marka lagu yidhaahdo ilaahay sokadii waxaa ugu shariig yeelaseena laydinka taag waaye aaway waxay odhanayaan waa naga lumeen meel alla meel ay maanta mareen garan mayno haddana waa ka noqonayaanoo bal lam nakun nadcuu min qablu shaya iska badaa shirkiye weligayaba waxa weeyaan wax ilaahay sokadii aanu hore usoo caabudnay maba jirto way dafirayaan kadalika yudilu llahu lkaafiriin sidaasaa ilaahay gaalada u halleeya oo loo seejiyaa wanaagga aladiina gaaladaasoo tawafaahum ay oofsanaysa almalaa'ikatu malaa'igtu daalimii anfusihim xaal ay yihiin nafahooda kuwa dulmiyey oo shirki iyo gaalnimo ku dulmiyey ayaa ay dhimanayaan faalqow asalama dabeed waxay rideen faalqow waxa ay rideen assalama hoggaansankii ay istaslamuu wanqaaduu macnaha waa hoggaansameen oo waa isdhiibeen mar aanay tala faraha ugu jirin qaa'iliina xaale ay leeyihiin bay isdhiibeen maa kunnaa mabaanaan ahayn nacmalu kuwa sameeya min suu'in ay shirk wax shirki iyo xumaana weligayaba hore umaanaan samayn alla waxau idhi balaa iska daa inaydaan shirki samayne waa samayseene ay kuntum tacmaluuna asuu xumaan waa samaynayseen eh ina allaha alla caliimun waa kii u cilmi badan bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya ee fadkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama albaabadeeda khaalidiina xaalaatihin kuwa ku waaraya fiihaa jahannama dhexdeeda falabi'sa alla ilaah waxaa xumaan lahaado xumaaday mahwa almutakabiriina kuwa kibray hoygooda iyo meesha ay gelayaan ayaa xumaaday nacuudu billahi min annaar ilahay naga badbaadiyo intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online